in muddo ah marar kala duwan hakis ayaa ku imanayay adeegyada caafimaadka mandaqada england ee boqortooyada ingiriiska iyadoo shaqaalaha kala duwan oo ay ka mid yihiin dhakhtarada iyo kalkaalisooyinka caafimaadku shaqooyinka hakiyeen sababo la xidhiidha isfaham waaga mushaharka ay shaqaaluhu dalbadeen loo kordhiyo iyaga oo sabab uga dhigaya sixir bararka maciishada britain oo kor u kacay waxay noqonaysaa markii labaad ee ay dhakhaatiirta sare sameeyaan shaqa joojin kumeel gaad ah sanadkan toddobaadka soo socda waxaa iyaguna shaqa joojin cabasho ah joojinaya dhakhaatiirta muddada kooban shaqaynaysa ee loo yaqaano junior doctoriska iska horimaadkan dowladda iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa keenay in kumnaan kun oo ballamo ah ay cusbitaaladu joojiyaan ama muddo dheer dib u dhigaan tan oo cadaadis ku noqotay hay-adda caafimaadka britain oo markii horeba la daalaadhacaysay tirada dadka sugayay inay arkaan dhakhaatiir doctor saahid cabdinuur oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada london ayaa weydiiyey isfahanwaaga dowladda iyo dhakhaatiirta iyo saameynta ay ku yeelan doonto shaqa joojintani adeegyada caafimaadka bulshada arrinkan hadda taagan ee ah in consultantsku ay mudaharaadi doonaan afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka agost iyo maanta oo ay ku dhawaaqeen inay laba cisho oo dheeraada oo bisha sebtembar oo sagaaliyo tobanka iyo labaatanka sebtembar kale ah inay mudaharaadi doonaan waxay ku saleysan tahay is-afgaran waaga ka dhexeeya dowladda iyo dhakhaatiirta dowladda waxay soo bandhigtay inay boqolkiiba lix mushaharka loo kordhiyay consultantska taasoo ay ku gacan seedheen oo doodu waxay ku saleysan tahay in consultantska laga soo bilowbo labadii kun iyo sideedii ilaa maanta lasoo gaadhiyo baykadka ku dhacay macnihii mushaharka ay qaadanayaan hoosu dhac uu ku yimaaday boqolkiiba shan iyo soddon iyagoo ku doodaya in boqolkiiba lixdan hadda loo kordhiyey inay inaanay ka fargarayneyn hoos u dhacii mushaharkooda ku yimaaday caqabad aada u weyn bay taasi ku leedahay nidaamka caafimaadka dalkan sidaan ognahay junior doctorsku mudaharaadka ay mudaharaadayeen laga soo bilowdo bishii decembar ballamaha iyo qalitaamada dib loo dhigay inay ka badan yihiin sideed boqoloo kun consultantskan oo dhakhaatiirta u sarreysa dalka ee ugu khibradda badan mudaharaadkooduna ballamo aada u far badan ayuu dib u dhigi doonaa caqabad weynna uu ku noqon doonaa habu socodka sistamka caafimaad ee dalkan cali maxamuud waa oday waayeel ah oo soomaaliyeed galbeedka magaalada london ayuu degan yahay waxa uu ii sheegay in dhowr jeer ballamo uu sugayay dib loo dhigay fasax uu ku bixi lahaana uu sababtaas awgeed u joojiyey cabdixaafidow caafimaadkii iyo wasaaradda caafimaadka markay shaqa joojin ay shaqaaluhu sameeyaan way wax waliba way isxidhayaan marka abimadadii iyo ballamadii ayaa raagaya markaa tag baan islahaa iminka laba jeer bayga ballankii dib laygu dhigay markaa ina iskaba tagaa baan doonayaa marka halkaa mushkilad baa ka jirta xagga caafimaadka iyo ballamaha iyo wasaaraddaas markaa de xaaladdu way aada bay u adag tahay xagga caafimaadka gudoomiyaha guddida dhakhaatiirta britain ayaa wakaalada wararka reuters u sheegay in boqol iyo saddex iyo soddon caanamaal ay kasoo wareegtay markii ugu dambeysay ee ay dowladda kulmaan dhakhaatiirtan ayaa bilihii julaay shaqa joojin laba maalmood ah sameeyey dabayaaqada bishan waxay u badan tahay inay dhowr maalmood oo kale ee shaqada joojin doonaan ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa bishii hore sheegay in wax shaqo joojin ahi aanay bedeli doonin go-aanka dowladda ee mushaharka shaqaalaha dadweynaha ururka macalimiinta ayaa hadalkaas kadib hakiyey shaqa joojin u qorshaysnayd laakiin ururada dhakhaatiirta ayaan soo dhoweyn hadalka ra-iisul wasaaraha iyaga oo sheegay in sanado badan ay mushahar dhimis ku socotay shaqaalahooda cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london